macnaha waxa weeye waa hawl baa la dili karaa laakiin wax la xunana loo qorshaysan iyo wax wada hadal ahoo hadda aan ka wada hadalnay midna ma jiraan bakool sare waa sistem dawlad caan leh dastuur leh dhisan oo dadka ayadooda ka tashada ka tashaday ay dhiseen wey marka de waa ka wada hadli karaa koonfur galbeed darisnimada ila xuduud baa naga dhexeeya sida dowlad goboleedyada kaleeto iyo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed inay danaha guud iyo istaraatiijida guud ee qaranka soomaaliyeed ama xagga nabadgelyada ama xagga darisnimada inaan ka wada hadalno anagu waxbada kama qabno waana soo dhaweyneynaa laakiin wax waa hadalahoo kale oo noo qorshaysan iyo waa hadal kaleeto oo aan diyaar u nahay ama xaalkiisu hadda taagan yahay ma jiraan waa tahay madaxweyne saa hore uga mid ahaydeen baa uga mid noqotaan maamulkiinii koonfur galbeed ah miyaynan la gelin maamulkaasi wadeer waxa weeye arrintaa iyada waad la socotaa dadka deegaankan bakool sare degan inay shir dheer u socday inay go-aansadeen inay istaagaan inay aayahooda ka tashadaan inay dawlad dhistaan inay madaxweyne magacoobaan doortaan inay madaxweyne hureen doortaan in xukuumad iyo baarlamaan la dhiso waxaasoo dhan waxaa la socota weye halkaa arrin maraysa qaab kale iyo si kaleeto oolamandaqosho iyo taladii hawltaala ma jiraan waxa weeye dadku markay arkeen koonfur galbeed inaanan wax xaqa iyo wax kalaa iyo wax ka dhaxayn kara uusan jirin oo dadkaasu ay iyagu iskood u tashadeen iyo dad kalena iskood u tashadeen marka arrintaa iyadaa waxa weeye wax hadda bakool sare iyo shacabkeedu u yaalla maaha dawladda sare iyo dhexe iyo dawlad goboleedyada oo ay koonfur galbeed ka mid tahayna waxaan ugu baaqaynaa walaadnimo midnimo derisnimo iyo inaan derisida guud ee qaranka soomaaliyeed kawaad shugo iska dhimaano laakiin
waa tahay waxaan ugu maqaalo ah in magaalada muqdisho ay maalmahan ka socdeen shiro goonigooniya oo ay yeelanayeen xubno ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed iyo odayaal ka soo jira gobolka bakool sidoo kale xitaa ay madaxweyne shariif ay odayaashu qaarkood kula kulmeen magaalada muqdisho oo laga wada hadlayay sidii loo dhammayn lahaa waxyaabaha aad isku haysaan arrimaha iyaga maxaa ka jira waxba kama jiraan arrinta iyada odayaal bakool sare matalayo wakiilka oo xamar joogo oo shariif xasan iyo cid kalaba la hadashayna ma jiraan waxaas waa waxaas ka dhacayad weeye dadka bakool sare hadday diga jirto iyo hadday guda jirtaba waa la socotaan didiintooda meesha kaga jirto waa la socotaan caalamka meel walba go-aanka dadka bakool sare hadday maraykan tahay hadday yurub tahay hadday africa tahay hadday soomaaliya tahay dadkaasu waana tashay waankoodiya tilahoodana miciyahay mariyeen meel walbay mariyeen dadkaa marka waxaanagu ku hogaaminayna rabitaankooda waxaanagu gooni u koobsanayna ma jirto dadkaa go-aankay koobteen ku dhaqayna taas waxaan ka ahaynoo ma jiraan waa sidaa wey waa tahay maxaad ku diidaysaan marka mar haddii intii laysku yimaado la wada hadlo waxyaabaha khilaafka iyo jilal oo la dhameeyo ade way ka gudubtay arrintaa iyadaa way ka gudubtay mar khilaaf iyo koonfur galbeed iyo barnaamijkeeda laba dawladood laba sistam oo sarbar yaallo daritaa weeye waan kugu eedanayaa dadka ayagaa ayahooda ka tashaday dadka ayaa iyagaa ayaa rabitaankooda sameeyey haddanana markii bakool sare dadka joogay ay tashadeen dadkoodii jaaliyaha dibadda meel kasta oo ay joogaan inay inay inay inay shirada qabteen taageereen go-aanka sheegeen dawladooda iyo shacabkooda la dardaarmeen oo ilaa maalin walba ay socoto waad ogtihiin oo waad aragtaan taana weeye midda dadka ah waxay dadka rabitaankooda ka ahayn oo aniga madaxweynaha iyo cid kaleeto oo bakoolsa ka tirsan ay keligeed gooni go-aansan karta ma jirto dadka rabitaankiisa ayaan anagu ku dhaqaynaa waana kaas wey mar haddii baad tihiin saddex degmo oo qura iyo weliba deegaana idin hoos yimaada sideebaad ku noqonaysaa marka maamul buuxoo aqoonsi hela bakool iyo dhinacyo badan oo darisnaalaha dadkii joogay oo koonfur galbeed oo dhibaato saba kulmayba soo socda iyagaan gogosha u dhigaynaa iyagaan ku ballaarinaynaa waxaana weeye cid kasta oo dantu ay sharciga dastuurkaa dhigahaya haddii cid ama maamul ama gobol dad uu la heshiin waayo oo ay arrintasaa u jiri weydo inay dadku ayagooda ka tusan karaan marka taa weeye hataa ku dhabayno maamul goboleed buuxa inuu noqdo oo halkaan laisugu yimaado annagaa naga taqaano waa tahay marka dastuurka ma wuxuu dhigayaa saddex degmo inay maamul noqdaan saddexda gobol ma ahee koonfur galbeed oo dhan baan halkaan saldhig u dhignay dadka jooga markii leadershipka kharribma meesha laga saaro oo dadku ay halkaan saldhig u noqdo nidaam uu samaysmo oo jaji u noqdo markaas waa tala waa jiri doontaa taas weeyaan midaan rabno inaan u soconno waa inaan isbedel ku keenno weeye koonfur galbeed hogaankeeda iyo leadershipkeeda alloociyey gobollo kale oo ka tirsan koonfur galbeed baad rabtaan inaad maamulkiina kusoo biirisaan fadeer saas weeye taladu sidaa weeye arrimo badan oo dadkaasi darnimadiisi iyo wejirkiisi midnimadiisa looga shaqeynaya jiri doonta marka taan ku shaqayn doonana waa taa weye